sanadba sanadka kasii dambeeya waxaa bulshada soomaaliya dhexdeeda kusoo badanaya isticmaalka waxyaabaha ammaanka dooriya oo saameyn ku yeelan kara nolosha qofka isticmaala iyo dadka ka agdhow isticmaalka maandooriyaasha noocyadooda kala duwan ayaa dadka isticmaala u horseedi karta halisyo caafimaad ah oo kala duwan haddaba qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada doobley ayaa ka warbixiyey halista caafimaad ee ka dhalan karta isticmaalka maandooriyaha iyagoona bulshada ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan isticmaalka maandooriyaasha waxa horta dhib buu zaaid noogu yahay waxyaalo badan hadda tusaale aan haddaan ka hadla qaadka oo kaleeto magaalooyinka kaleeto annaga waxaan u saarannahay xuduud baan degannahay annaga maadaama aan xuduudka saarannahay dhibaato badan horta noogu yahay bulsho ahaan haddaan ka hadalno annaga aan bulshadeena ahaan aan ka hadlo dhibka uu noo yahay aroorta asoo soo gelayo oo qofkii oon quraacanin ama cuntadii la raba aan cunin uu isticmaalaya qofkii waxaa laga yaabaa in caafimaadkiisa asoo gaajeysan oo markaas soo kacay oon koob shaacabin hadduu qaadkii uu ku bilaabo oo kaleeto caafimaad dari badan bay keenaysaa oo xanuunyo badan inta badan waxaa noo keenay qaadka adaan ka hadlo sistiib aan u hadla qaadka dhibaato badan buu keenaa bulsho ahaan qofkii uma fiicno kow qofkii uma fiicno caafimaadkiisa guud asoo u fiicnayn ko laba laba uma filno waxaa lihi jiray ilkihiisii qofka uma roonno calooshiisii iyo xibnihiisii iyo jismigiisii iyo kulli uma fiicno xataa qofka dhibaato badan u keenaa hada caafimaad darada waxaa ka mid ah qofka hal saac buu qaadka soo qaadanaya ilaa saddex saaca haweenimo fadhiga uu fadhiya oo kaleeto qofkii caafimaad daraya u keenaysaa oo dhididka iyo barnaamijka iyo uu keenayaa caafimaad daro ayay leedahay qofka caafimaadkiisii boqolkiiba soddon hoos ayuu dhacayaa tan kale qofka muxuu ahaa boodhigiisa ama jirkiisa intuu ahaa miisaankiisii uu nusqaamaya hoos ayuu dhacayaa raashinkii cunitaankii uu cunaaya abidkeydkii uu ka tagay qofka wuu nusqaamayaa hurdadii ama nasiinadii uu samayn jiray qofka waa laga yaabaa inuu waayo marka dambe ultimadan waxaa laga yaabaa qofkii inuu xanuuno fara badan uu ka qaada ama uu la kulmo marka qofka shaqsiyadiisa muqadaraadka dhib bay u keentaa